waxaan marka horeeto ku hambalyeynayaa warbaahinta maalinta oo ah maanta oo ahayd maalintii xorriyadda saxaafadda adduunka guud ahaan waana ku faraxsanahay in puntland iyo soomaaliyana looga dabaaldego qadarinteedana la siiyo tan ku saabsan shir la qabanqaabinayo waxa weeye shir baa qabanqaabadiisu socotaa loogu magac daray shirka wada tashiga puntland taasoo runtii aan isleeyahay ummadda dal ku dhaqan way u baahan tahay inay wada tashato taariikhdeeda dib u eegto maxaa idiin suuragala waxaana hawshaas wada oo iyagu aan ahayn dadka shirka shirka weyn qabanqaabinaya guddi qabanqaabo oo labiyo toban ka kooban waxaana la filayaa shirku inuu dhaco bisha tan shan iyo tobankeega haddii alla idmo haddii aan wax kaleto soo dhex gelin ujeeddaduna waxa weeye guud ahaan dadka reer puntland iyo dowladdooda ay ku jiraan dadka rayadka bulshada rayadka ah ay ku jiraan culimada ay ku jiraan siyaasiyiinta ganacsato dhammaan waxgarad in lagu wada hadlo oo run laysugu sheego oo wixii khaldan lagu saxo fursad wanaagsan baanay iigu muuqataa umuurtaasi intaa oo keliya baan idin odhan lahaa waxaana uu shirku ka socdo shirka qabanqaabadu ee xarunta tan b d r c waad mahadsantihi shirku wuxuu ka dhici doonaa garoowe waxaan u malaynayaa xarunta baarlamanka inuu u badan doono waa shir ballaaran oo qaybo kala duwan yeelan doona ilaa hadda ma hubo inta meelood uu ka dhacayo laakiin waxaan u malaynayaa in uu xarunta caasimadda ee puntland ka dhacayo garoowe waxaana uu u badnaan doonaa xarunta baarlamanka oo ah meel malaa ku haboon dad badan waxay isweydiinayaan dad isugu jira isimo iyo siyaasiyiin oo kasoo jeeda gobolka soolo khaatumo samaystay shirkan inay kasoo qaybgeli doonaan iyo kale marka ogaalkaaga maxaa kala socotaa ma ku jiraan dadka la casumay mase imaan doonaan intaan ogahay waxa weeye dhammaan bulshooyinka puntland meel ay yihiinba inay kasoo wada qayb galaan